dadkan soomaalida ah ee ku nool magaalada stockholm ee caasimada dalka sweden ayaa waxa ay cabasho xoogan ka muujinayaan kirada guryaha oo lagu qaaliyeeyey islamarkaana aysan awoodi karin bixinta kiradaasi waxa ay tilmaameen in muddo laba sana ah ay socoto dhibaatadan qaaliyeenta guryaha waxaana ay tilmaameen inay saameyn adag ku yeelatay noloshooda mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaaladan oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay saameynta adag ay ku yeelatay arrintan maanta waxaan joognaa xaafadda riinkabi stockholm oo soomaalida ay u badan tahay alxamdulilah waa ladannahay laakiin dhib weyn wuxuu naga hayaa xagga guryaha oo ah kiradii inna lagu kordhiyey maadaama aan guryo ku lahayn oo kiro ay tahay kiradiina lagu kordhiyey waa sanadkii labaad su-aalaha na weydiisatan ugu dambeysa oo ahayd dhinaca guryaha iyo caqabadaha ka taagan oo na soo food saaray waayahan dambe oo waxaa na soo galay shirkado oo ah maaragtay lacag doon ah oo burjawaas lagu tilmaami karo oo isku dayaa inay guryaha hagaajiyaan dib u hagaajiyaan kadibna lacag badan saartaan dhibaatadaasna way jirtaa waana laga shaqaynaya dadka soomaaliyeed ee ku nool waddamada reer galbeedka ayaa inta badan waxa ay kala kulmaan waddamadaas ay ku nool yihiin dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay dilka iyadoo ay intaa u dheer tahay dalalkii ay u doonteen nolol dhaanta tan ka jirta soomaaliya ay ku wajahaan nolol ka hoosaysa tii ay soomaaliya uga tageen iyadoona marar kala duwan warbaahintu ay soo tabisay soomaali ku dhaqan dalka dibaddiisa oo ka cabanaya nolol xumo haysata